shirkunya waliba lanku hadlaya maamul baahintii kobcinta walasaarowka kalluumeysiga ee degmooyinka heebo ah oo ka kooban tuman iyo saded degma iyo hojoogka iskaaladowka wadashaqeynta wasaarado shalduban ee ka sugan degmooyinka heebo walibana shirkaha gaabangaabyanah wasaarado kalluumeysiga arrimo guda maaliyadda amniga iyo cadaalada walibana ku qaybgalay mas-uuliyiin ku tirsan golyaalka dowladda walibana furay madaxweyne ku-xigeenka ee maamulka puntland ankoreen agaasimaha guud ee wasaarada kalluumeysiga kheyraadka badda puntland injineer sharmacarke yaasiin iyo wayba usu ku warbiyey aqabado ku jira kalluumeysatada degmooyinka xeebo ee puntland
wasaaradaha bahwadaagta ah ee kalluumaysiga ugu horeyso wasaaradda maaliyadda wasaaradda arrimaha gudaha amniga iyo cadaaladda intaasoo halkaa ku dhan maanta waxay ahay in lagu falaqeeyo wada shaqeynta xeebaha ka jirta degmooyinka xeebaha dhaca oo ah saddex iyo toban degmo saraakiisha halkaan joogta ee ka wada shaqeysa ee dowladda halkaa u joogta waxaa ka jira caqabado badan waxaa culeys weyn ka yimid wada shaqeyntii hay-adaha shirkan ahmiyadiisa weyn waxay tahay wada shaqeynta gaab meelaha gaabis ka jiro wada shaqeynta hay-adaha in lagu xoojiyo hay-aduhu wada shaqeeyaan sidii dalka horumar looga sameeyo haddaynan hay-adaha dowladda wada shaqeyn waxaa soo baxaya gaabo badan iyo caqabado badan baa jiraya marka sidii waxaa loo xalin lahaa waa inay wada shaqeeyaan hay-adaha dowladda si loogu si loogu horseedo wax soo saar fiican oo kalluumaysiga iyo kheyraadka in la kobciyo degmooyinka xeebaha oo ah degmooyinka ugu briortisan briority marka laga fiiriyo degmooyinka kale ayna ka jirto gaabi badan baa ka jira waxaynu gudagelaynaa prestige yar oo caqabadaha ka jira waxa weeye xeebaha aynu kaga hadlaynaa hordhac caqabadaha guud tusma yar haddii halkaan mise aan kaga hadla caqabadaha ka jira xeebaha caqabadaha haysta shaqaalaha shaqaalaha wasaaradaha ee ka howlgala degmooyinka xeebaha dhaca ee ay khuseyso koruqaadista wax soo saarka kalluumeysiga iyo daqliga dowladda iyo wada shaqeynta iyo bahwadaagta hay-adaha ah sidoo kale caqabadaha ka jira wada shaqeynta ciidamada kala duwan ee ka howlgala degmooyinka xeebaha dhaca caqabadaha shaqaalaha shaqaalaha wasaaradda kalluumeysiga iyo shaqaalaha wasaaradda saarimaha gudaha shaqaalaha wasaaradda maaliyadda shaqaalaha wasaaradda cadaaladda iyo amnigaba haddaan ku hormarno shaqaalaha wasaaradaha iyo wasaaradda fakadaha gaadid la-aanta saraakiisha kalluumeysiga xafiis la-aanta xeebaha ay ku shaqeeyaan munshaha iyo gun la-aan ay ku shaqeeyaan saraakiisha kalluumeysiga wasaaradaha waxaan ku hormaraynaa wasaaradda kalluumeysiga wasaarad kastaba caqabada haysta bay halkaa ku sheegi doonaa gaadiid la-aan baa haysta saraakiisha kalluumeysiga ee wasaaradda kalluumeysiga gaadiidkii ay badda ku aadi lahaayeen ay ugu tegi lahaayeen doonta isgaadiid kalluumeysiga markuu yimaado maadaama rajad aysan lahayn marsaoo soo istaagayaan ilaa iyo dhowr mayl ay istaagayaan in loo tago oo gaadiidkii lagu tegi lahaa aysan haysan xafiis la-aan meelaha ay ku shaqeeyaan degmooyinka ay ku shaqeeyaan intooda badan oo aan lahayn xafiis madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland eliyaas cusmaan lugutaro usada afuray shirka maamul baahintii kobcinta walasaarowka kalluumeysiga ee degmooyinka heebo puntland ayaa ka dhiirigeliyay in maalgaladow laga suubiyo kheyraadka ka jira badda
madashan iyo barnaamijkan runtii muhiimadda weyn ugu fadhiya horumarinta dowladnimadeenna maamul wanaagga horumarinta dhaqaalaha horumarinta daryeelka degmooyinka xadaaradda weyn leh ee xadaaradda iyo nolosheennu ka abuurantay ee heebaha dhaca runtii ee wasaaradahan shanta ah waa ku bogaadinayaa ee barnaamijkan isaga ah weli waxaan marka hore aada u bogaadinayaa madaxda wasaaradda kalluunka wasiirka iyo wasuxaanka iyo wasiiru dowlaha oo aragtida shirkan wasaarad ahaan ay ka soo maaxatay waxaan kaloo bogaadinayaa wasaaradda maaliyadda oo runtii shirkan qabatinkiisa iyo dhaqaalihiisa lafdhawar u ahay waxaan kaloo bogaadinayaa wasaaradda arrimaha gudaha oo iyadu mas-uul ka ah maamul baahinta iyo xukunka degmooyinkaas oo farac ahaanna ay hoos imaanayaan dhammaan waxyaabaha kala duwan ee shaqooyinkan horatointa leh ee shirkan loo horumarinayo wasaaradaha kale ee cadaaladda iyo cadaaladdu baa ka dhiman soo maa iyo amniga dee amnigi waxaa shaqayn maayo haddaan amni jirin ee runtii shantan wasaaradood gundhig bay u yihiin laakiin dhammaan wasaaradaha oo dhan shaqo bahawadaag la ah oo inay qayb ka noqdaan ay tahay baa baa bay meeshani ay mudan tahay waa waxaan isleeyahay waa fursaddii koowaad ee la siiyey ee degmooyinka mudnaa in horey wax looga qabto ee xeebaha dhaca inta badan bulshada soomaaliyeed iyo ganacsatada iyo weliba unku faa'iidaysadaane khayraadka badanka jara